dhakhaatiirta magaalada boosaaso ayaa sheegay inay korortay tirada dadka laga helayo cudurka kansarka ee magaalada ee magaalooyinka uu ka kooban yahay gobolka bari qaar ka mid a meelaha laamiga ka baxsan oo ay adag tahay in laga helo adeeg caafimaad ayayna dadkaasi u badan yihiin dadka laga helayo xanuunada ayaa isugu jira dad waaweyn iyo caruur kuwaas oo howlwadeennada caafimaadka ay sheegeen inaysan ku baraarugsanayn xanuunka oo xilliga uu soo ridanayo ama ay tegayaan goobaha caafimaadka ay horseedi karto in ay timaado in dalka wax looga qaban waayo doctor cabdicasiis axmed gurey oo ka howlgala cisbitaalka guud ee magaalada boosaaso ayaa xaaladan uga waramay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf aad baa umahadsantiin v o a kansarku ama unugyada kansarku waa unugyo jirka ka tirsan oo lumiyey kontaroolkii xakamayntii jirka uu ku hayay unugyadiisa jirkeen wuxuu ka kooban yahay balaayiin unugyo ah kuwaas oo shaqooyin kala duwan qabta kuwaasoo ku jira hubinti ama xakamayn aad u sarraysa unugyo kasta oo lumiya xakamayntaas ama kontaroolkaasi waxay bilaabayaan inay isqaybiyaan koraan ayna u gudbaan xubnaha u dhodhow ama unugyada u dhodhow marka unugyada dabeecadda caynkaas leh ayaa waxaa la yihahdaa kansar magaalada boosaaso aan joogno waxaa la sheegaa in xanuunka dadka uu soo ridanaya aada u badan yihiin marka maxaa keenaba soron kadha xanuunkaas
horta kansarku wax hadda ku cusub ama soo badanaya adduunka oo dhan keliya ma aha laakiin gaar ahaan puntland ama boosaaso markaynu joogno kansarku wuxuu usoo badanayaa waxaa kor u qaadmay alshan diagnosticii ama waxyaabihii sheybaaradii lagu baareeyey kansarka maadaama marka hore aan aada loo ogaanayn laakiin mar kasta waa uu jiray waxaana soo kordhinaya dadka da-dooda aada u sarreysa oo koritaanka alshan da-da oo aada u weynaanaysa marka waxay siyaadinaysaa markastuu waqtigu sii weynaado in la ogaado cayilka oo kale aadka u fara badan baa siyaadinaya genetiga oo kale oo wax badan aanan laga bedeli karin oo kale dabeecadaha aan wanwanaagsanayn oo kaleba iyaguna siyaadinayna kansarku aada usoo bato sida qof dadkii oo cuno process garaysan ama sajal garaysan oo caagadaysan ama qasaacadaysan cunaya sokortii oo aada loo badsanayo dufankii cusbadii sigaarka iyo tubaakadoo iyaguna aadma u dhaliya kansar fara badan oo aanan ahayn sambabada keliya ee keena in kaad haysta oo kale ku samaysmo keliyaha uu ku samaysmo caloosha uu ku samaysmo khamriga oo kale isna waa aad buu u xoojinaya kansar inuu yimaado iyo guud ahaan daryaalka caafimaad ee dalkeena oo aan gaarsiisanayn heer caalami ah marka taasna waxay keenaysaa inuu yaraado in waxyaabaha screeninka la yirahdo ama lagu sii ogaan karo si looga hortago ama xilli hor loo ogaado ee aada u yaryihiin marka waxyaabahaas o dhan baan u salaynaynaa inay keeni kar dadka yaryar iyo dadka waaweyn ee xanuunkan uu soo ridanayo yaa u badan titore annagu intaan aragno bukaanada aragno inta badan dadka waaweyn bay u badan yihiin kuwa yarar waa jiraan yaraanay weynaan inta badan ma laha laakiin inta badan wuxuu qaataa wakti mararka qaarkood iyo koritaanka hadba sida unugyadaasi u koraan bay ku xiran tahay laakiin dadka waaweyn dadka yarar iskusi ayuu dhacaa dadka waaweyn ayuuse u nugul yahay titore waxaan rabaa inaan ku weydiiye magaalada boosaaso ma leedahay meelo u gaara oo dadkan xanuunadooda lagu baaro inta badan cusbitaalada magaalada iyo kilinikada ayaa lagu baaraa inta badanna qofku calaamado ayuu la yimaadaa mararka qaarkoodna waxaa dhacda in uu isagoo maraya checkup sanadla oo kale ah ama ka cabanaya cabashooyin kale in scan ama combyutero la saaro kabacdina la helo barooyin inay ku jiraan jirku samaysmeen marka xarun gooni u ah ma jirto laakiin si guuda ayaa loo baaraa wixii adeego loo qaban kara ayaa loo qabtaa wixii aan halkan ka qabsoomi karin oo kale dalka dibadiisa ayaa loogu diraa xubnaha ugu badan ee qofka uu ku saameeyo ee jirkiisa ama uu ka soo baxo xanuunka loo yaqaano kansarka meelaheebaa ugu badan oo bulshada nabaradaasi uu ku saameeyaa horta kansarku intiisa badan adduunka caalamiyanba iyo iyo soomaaliyaba waxaan jira alashaan in uu badan yahay kansarka naasaha kansarka brostatka oo xagga ragga ah iyo kansarkan xiidmaha waaweyn ku dhaca iyo malawadka marka saddexda kansar ayaa u badan laakiin waxaa maalmahan inkasta soo badanaya oo kale kansarka dhuunta ku dhaca ama hunguriga ku dhaca kaasoo aan u salaynayno waxyaabaha kulkulul ay dadka in ay cabaan shaaha oo kale aada loo cabo kulaylka iyo cunooyinka qaarkood waxaa kaloo jira kansaro kale oo ku dhaca dhuunta iyaguna kuwa beerka ku dhaca oo ay habitaasyada ama cagaarshooyada ay keenaan kuwa sambada ku dhaca iyo kuwa kale oo ku dhaca isha iyo meelo kale waxaa la yidhaahdaa soomaalidu kuma baraarugsanaa xanuunkan dhakhaatiirtuna ay ku yartahay wacyigelinta dadkan xanuunkan aada kusoo ridanayo titore waxaa jira dadka mararka qaarkood oo kale xanuunkan isaga shakiyaan isla markii dhakhaatiir lama xiriiraan maxaa taas sababa ee soron kadha
horta isagu shaki badan inta badan ma laha oo qofku wuxuu ka ogaan karaa shakiga u weyn waxaa keeni kara inuu qofku ku arko buro kasoo baxda jirkiisa ama wax dheeraada uu ku arko taasna waxaan kula talinana qof kastoo isku arka ani macalishaan wax kasta oo buro ah ama wax kastoo fiixa oo jirkiisa kasoo baxday bannaanka ah inuu dhakhtar la tashado celcelisahaan tirada guud ee dadkan xanuunka uu kusoo ridanayo ee kansarka magaalada boosaaso ama gobolka bari ee sanadkan laba kun iyo afar iyo labaatan iyo sanadii hore yuu badan yahay ayaa is odhan kadhaa tutor cabdicasiis horta tarkoob guud oo magaalada dhana kama kama hayno laakiin inta bukaan aan la kulanay cusaal guud ee boosaaso ayaan joogaa iyo goob cliniga marka intaan la kulanay sanadkii hore saddex labaatankii ilaa hadda oo ah afar labaatankii isku celcelis waxay noqonayaan ilaa iyo toddobaataney marka meelo kala duwanna ku dhacaya una badan kuwan dhuunta iyo ku dhacaya kaasi wuxuu ahaa doctor cabdicasiis axmed gurey oo ku sugan magaalada boosaaso wuxuu ugu waramayay wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf